hay-ad u dooda xuquuqda dadka lagu xadgudbay ee dalka kenya ayaa shaacisay in ay dacwad ku soo ogtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi si ay sharci u helaan kumanaan soomaalida kenya ku dhaqan ah kuwaas oo ay hay-addu rumaysan tahay in ay xaq u leeyihiin helidda sharciga qaranka kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo haya soo celif dad kor u dhaafaya ilaa iyo afartan kun oo muwaadiniin kenyaan oo soomaaliya gobolada waqooyiga dalkani kenya ka soo jeeda ayaa xaalada dhanka sharciga haatan soo food saaray muwaadiniintan ayaa intooda badan waxay walaac fara badan ka muujinayaan xaaladda noolosha iyo weliba caruurtooda oo haatan ah kuwa wax bartay aqoonsiga dalkani kenyan aan u haynin waxayna sababsanhayaan xaalado adag oo soo food saaray sanadyo hore oo ay ku biireen naxariyaha qaxootiga dhadhaab dadka ku dhaqan si ay nololkaasi uga helaan sheekh aadan baa la yidhaahaa aabbahay dhulkan u ku dhashay awowgay baa ku dhashay anaa ku dhashay hooyaday baa ku dhalatay nin wadani e baan nahay dalkan u dhashay ilmeyga qaxooti bay galeen qaxootigii waxaa geliyey daruufo sababteed baa gelisay raashinkii baa lagu soo dhexdaadiyey aqalaha annagii iyo cidaanadii iyo ilaahay mata deegaankii aan deganayn baa lagu soo daadiyey kolka ilmaha iyo bilcanta ayagaaba iska caadi annaga waxaan u dirsanayba ma ah ilmihii ayaga ahaa dawga laga bixiya haddii la yidhi oo naloo yeedhay bar baan ka bixina barkii kalena iyagoo laynka ku jiraan yaa yaa yaa laga soo tegay oy hadda weliba ka bixin kolka annaga waxaan dawladda ka baryaynaa wadani baan nahay meel aan ku dhaqaaqayna ma laho dal aan naqaanoo kalena ma jiro dalka kenyaan ku dhalannay oo naqaano ah tiro dhalinyaro badan oo wax ku bartay xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo gaarisa waxay noqonayeen kuwaan haatan jaamacadaha aadi karin culeys dhanka sharciga ka haystana ay tahay mid saameyn dhanka horumarka iyo maskaxdooduba ku yeeshay magacaygu waa mascuud waxaan ka mid ahay dhallinyarta faraha qaxootiga aad u saameeyey arrinta maanta ee hay-adda hakina siriya ee dhalay maxkamadan geelina horta aad baan u taageersannahay oo aad baan ugu faraxsannahay waxaana aaminsannahay haddii aan nahna dhallinyarta faraha qaxootiga maxkamadda wax unbay hagaagsaa moy waxba ma hadlayso inaan ku guulaysan doono aniga hadda aniga hadda jaamacad baan dhigtaa waxaan subiyaa dibloma laakiin beri ka maalin haddaan dhigiri aadi rabo kibaandhadaa lagu xiri shaqada waan heli lanahe waxyaalo badan yaa jiraan oo kibaanada ay naga xirtay oo maaragtay aan aan qabsan lahayn
barre aadan oo sargaal saro ka tirsan hay-adda hakina shariya oo shir jaraad ku qabtay gudaha magaalada gaarisa ayaa sheegay in aan loo sii dulqaadan karin xaalada muwaadiniintaasi kenyaanka ee soomaalida dadka foomashooda la qaadaya waa shan iyo toban kun baalle laakiin annaga qiyaas ahaan iyo sida hadda dawladda hadda horaan ay noo sheegtay waxaa la qiyaasaa ugu yaraan afartan kun oo qof inay ku jirto faraha qaxootiga marka annagoo ka cabsi qabno xataa haddii kuwan hadda maanta sistemka u gashay ay u soo baxdo waxaan ognahay aabbayaal waxaa jirta kibaandho qabeen intuu qaxootiga u imaanen ka horey kibaandho qabeen laakiin aabbihii maanta kibaandhadiis hadday dhunto u damca inuu kibaandhadii u qaato waxaa lahayaa reject ama aref baa lahaya aabbaha qaxootinimadiis iyo wadannimadiisa kenya waxaa horreysay wadannimadiisa kenya laakiin maanta wuxuu ku dhacay dabin qaxooti annagoo ka samaynayno fajignaan ka samaynayno waxaan dhahnay bal maxkamadda aan aadno sifa macluumaadkanito ama go-aanka ka soo bixi doona maxkamadda u noqdo mid kuwa soo socda oo hadda sijajirka ah iyo kuwa hadda wax u bilaaw u yahay oo entariga gaareen intaba ay ku faa'iidi karaan nolosha adag ee dadkaasi muwaadiniinta kenyaanka soo food saartay waxay u diiday in ay ka qayb galaan doorashooyinka guud ee dalkani kenya helaana nolosha aas-aasiga ee dalkani kenya intooda badan ah kuwa ku xiran inay helaan sharciga loo yiqaana kibaandhaha annaga hakina shari ahaan toban sana ku dhowaad ayaan la soconay arrimahanayto faraha qaxootiga qowmiyado badan oo waddankan gadaal ka imaadeen sida makonde shona iyo pemba oo wakti isku wakti aan bilaawno ololahooda tobankaas sana aan ololo iskula soo jirnay qowmiyaddii u dambeysay maalin hore baa laysiyey sharcigooda dadka iyaga ah oo sharciga la siiyey kibaanada la siiyey waxaa waaye dad ku doodayay kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii awooyadood inay waddanka ay joogeen annaga oo ilmahoon ilmaheenni waalidiinteenni ay ku dhasheen waddankan kenya oo waddani ah ayaa maanta kibaando u la tilaabadaasi haatan ay shaacisay in hay-adda hakina shariya ay ku qaaday wasaaradda arrimaha gudaha fudeyn fara badan ayay u samayn kartaa tiradaasi dhalinyarada u badan ee gobolada waqooyiga ka soo jeeda sharci la-aanta ku haysato maxamed faarax shire v o a garisa